kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha raadiyo himilo ayaad ka dhagaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogotaan xogo nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucanna waxaan idin haynaa waxyaabaha annaga caan ku ahayn oo dalkeena ka baxaan midhaheena inay soo bandhigaan keliya waxaa maanta barnaamijkan qaas u yahay haweenka ganacsatada soomaaliyeed waa xog ku saabsan bandhiga ganacsiga haweenka soomaaliyeed oo muqdisho lagu qabtay sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah dowladaha israa'il iyo morocco oo heshiis kala saxiixanaya shirkadda diyaaradda bowin oo duulimaad ka bilowda shiinaha shirkadda amazon oo macaamiisha sii doonta kun dollar haddii ay badeecada ku xumaato iyo dowladda sacuudiga oo xabsiga u taxawday laba boqol iyo toddoba shaqaale oo lagu eedeeyey musuq maasuq qodobada iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa cabdiraxmaan maaba aniguna waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaada saaxiibayaal hagaag bandhigyada ka dhaca caasimadda dhowaanahan ma lahayna tiro waxaana muuqanaysa baraaruga xagga suuqgeynta ah iyo danwadaagyo ku dhisan oo ay bandhigyada ku muujinayaan heerka waxsoosaarka ama nooca hal abuur iyo jiritaan ee gaarkooda ugu soocan yihiin hal abuurada kale ee dalka ka jira shalay waxaa caasimadda muqdisho lagu qabtay madal ayaa hal abuurkooda ganacsi ku soo bandhigeen haweenka ganacsiga ku jira waxaana ka soo qayb galay haween leh hibo ganacsi barnaamijka waxaa agaasinkiisa guud lahaa bandhiga ganacsiga soomaaliyeed ama somaali trade show haddaba waxa aan la sheekaysanay sida uu ku bilowday bandhigan habeenka u gaarka ah cabdisitaar carabow oo ah guddoomiyaha somaali trade show waxa uu u warramay caaisha nuuraadan mar walba waan ku dhawaha waana mahadsantihiin baahda radio himilo barnaamijyada qiimaha badanle aad bulshada mar walbaba u tabisaan waxaad inooga warbixisaa barnaamijkan bandhiga waxa uu yahay iyo sida uu ku imaado runtii marka laga hadlaayo bandhig ganacsiga soomaaliyeed baahi weyn ayoo dalka ka jirta ayuu qayb weyn dabooli doonaa wuxuuna ku imaada markaan aragnay ganacsiyada soomaaliyeedu mar walbaba adeegyo cusub kusoo kordhayo ganacsiga wuxuuna wuxuu u baahan yahay in la bandhiga sababtoo ah ganacsiga soomaaliyeed waxa aan jecelnaha inuu noqdo ganacsi ka tallaabo dheer ganacsiyada kale marka kadib markaan aragnay ganacsatadeena inay dibadaha aasanayaan ay ka qaybgalayaan bandhigyo ganacsan ayaan aragnay dalkeena inay muhiim u tahay in maxaa lahaay bandhigyada noocaanoo kale lagu soo kordhiyay berisamaadkina way jiri jirta soddon sano ka hor barnaamijyada noocaan oo kale bandhigyo ganacsi in la sameeyo wax soo saarka dalka iyo adeegyada kaleo bulshada loo haayo in lagu soo bandhigo bandhigan ma dumarka oo keliya ayuu gaar u yahay bandhiga aan maanta aan la qabanayno haweenka ganacsatada soomaaliyeed ayuu gaar u yahay gabdhaha ayaga haweenka ayaa wax soo bandhigi doono halka bandhigyada hore aan qabanayna qof walba wax soo bandhigi doonto marka kan wuxuu qaas u yahay haweenka ganacsatada soomaaliya in wax soo bandhigaan laakiin ciddii rabta ayaa ka dukaamaysan karto ama ka soo qaybgeli karto laakiin dadku wax bandhigi doono ama adeegyada kala duwan hadday noqon lahed wax soo saarka dalka hadday noqon laheyd dalagii beeraha hadday noqon laheyd waxyaabaha annaga caan ku ahayn oo dalkeena ka baxaan midhaheena inay soo bandhigaan keliya waxaa maanta barnaamijkan qaas u yahay haweenka ganacsatada soomaaliyeed waa maadsan tahay haweenka ganacsiga door side ah ayay ku leeyihiin runtii door fiican ayay ku leeyihiin haweenka ganacsatada soomaaliyeed kaalin fiicanay ka qaataan maadaama ay lafdhabarka u yihiin dhaqaalaha haweenkana waxay kaalin fiican ka ciyaaraan horumarinta iyo wax soo saarka dalka kaalintooda runtii aaday u ballaaran tahay laakiin waxay u baahan yihiin ganacsigooda in la dhiirigeliyo in maxaa tababaro loo sameeyo in lasoo bandhigo adeegyada ay soo saaraan ama adeegyada ay bixiyaanne in bulshadeenna ay ka faa'iidaystaan ay wax ka iibsadaan waayadan dambe waxaa aad u aragnaa in aanan ganacsatada marka la fiiriyo ama wax bandhigaysa inay dumarka u badan yihiin marka waxay u badan yihiin marka in la dhiirigeliyo talooyin la siiyo la tababaro adeegyadii haayaana loo soo bandhigo marka bandhigyadan oo kale dhiirigelin ma u tahay ayaad isleedahay haweenka ganacsiga haweenka ganacsatada soomaaliyeed dhiirigelin weyn ayay u tahay in lagu bogaadiyo wax adeegyadii haayaan la abaalmariyo wax laga iibsado talooyin la siiyo ay naftigooda xataa xiriiro sameeyaan laanno dadka markay adeegyo kala duwan haayaan way isku baahan yihiin yacni ganacsatada iyagoo isku baahan yihiin inay xiriir ay sameeyaan markaas maxaa lahay adeegyada ay haayaan dadkane ay la wadaagaan caqabadaha marka aad fiiriso ee ganacsigooda ka hor iman kara haweenka maxaa ka mid ah caqabadaha aaday u badan yihiin laanna ganacsiyada yararka hadda kobcaya waxay u baahan yihiin dhiirigelin ama maalgelin loo sameeyo si ganacsigooda usii jiro yani dhanka ugu weyn waxay ka haystaan wax loo yaqaan inayna helayn maxaa lahay taabagelin ama maalgelin ku filan ganacsigooda si uu u noqdo ganacsi ka tallaabo dheer ganacsiyada kale maxaad isleedihiin bandhiga markama oo maanta aad qabanaysa way kasoo bixi karaan runtii waxyaaba badanaa kasoo bixi doono waxay qayb weyn ka noqonaysaa in la dhiirigeliyo haweenka ganacsiyada ay haayaan diiraddan la saara si bulshaweynta caalamka u arkaan barnaamijyada ganacsiga ay haweenka soomaaliyeed ay haayaan in maxaa lahaay ay helaan dhiirigelin hadday noqon lahayd mid maxaa lahaay maaliyadeed oo kala duwan runtii adeeggaa haysa marka la arka ayay bulshadani ku dhiirin kartaa inay gacan kugu siiyaan ama ganacsigooda la hormariyo waxaan rajayn doonaa inay maanta waxyaabo waaweyn halkan ka faa'iidaan xiriiro ay ku sameeyaan shirkadaha imaan doonana inay qayb weyn ka noqdaan inay ganacsigooda qayb uun ka horumariyaan dadka imaanayana waxaan rajayn doonaa ganacsiyadooda inay xiriir fiican la sameeyaan si ay u helaan macaamiil badan oo markii hore maxaa lahaa goobahooda ugu imaanayeen halkan waxay u suuragelinaysaa macaamiil badan inay u imaadaan marka ay meesha ku bartaan waxna ka iibsadaan waxyaabaha ganacsigoodu aad isleedahay wuu ku hormari karaa maxaad waxuu ku hormari karaan bandhigyada nuucan oo kale in loo sameeyo yani oo la badiyo abaalmarino la siiyo la aqoonsado yani sidoo kaleba in gacan la siiyo sababto waayadan dambe waxaan aad u aragnaa inay dadka ka hadlayaan kootada dumarka laakiin waxaa ka muhiimsan inay dhankan inay majaalkan xoogga la saaro sida ganacsiga haweenka soomaaliyeed loo hormarin lahay tababar loo siili lahay xirfadahooda kor loogu qaadi lahay la bari lahay sidii ay badeecooyinkooda iib xoog badan ugu samayn lahaayeen iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada casriga taasoo qayb weyn ka qaadan karto ganacsigooda inay hormaro helaanne kumanaan macaamiila si sahlan iyadoo qarashaad badan kaga bixin waxyaabaha halka lagu soo bandhigayo ma waxyaabaha dalaga oo dhulkeena oo ka baxa oo keliya mise hal abuuro kale ayaa jiro oo dumarka gaara runtii waxyaabaha dalaga beeraheena iyo oo kala duwanaa lagu soo bandhigi doonaa halka waxaa jiro adeegyo ay haweenka soomaaliyeed ee ayaga ayaga horumariyeen wax soo saarko wax soo saar ay sameeyeen keliya kuma eko beeraha qaybo kala duwanoo ku jira ay haweenka ay leeyihin hadday noqon lahayd adeegyada kala duwan oo ganacsiyada marka waxaan islenahay ku dhowaad soddon adeegyo kala duwan ayaa lagu soo bandhigi doonaa maanta maanta bandhigan oo kale waxaa kasoo qaybgeli doona ganacsiyada soomaaliyeed oo ka imaan doona gobolada soomaaliya qaybo ka mid a ayagoo safar dheerna u soo galay si ay bandhigan oo kale uga qayb galaan sanadihii horena way ka qaybgeli jireen bandhig aan annaga hore u qaban wuu jira lahay bandhig ganacsiga soomaaliyeed ay dhammaan gobollada dhan dalka dham looga imaaday dadkana aad ay u danaynayaan ganacsiga inuu ka tillaabto xuduudaha ay dadka iyo maxaa lahay xiriir fiican u sameeyaan suuqyo cusubna u helaan ustaad markaa fiiri sanadihii hore iyo hadda farqiba u dhexee mis leedahay xagga ganacsiga dumarka runtii haa farqi weynaa u dhexeeyo tartan xoog badana ka jira dhanka ganacsiga maxaa lahay si fiican ganacsiga soomaaliyeed hadda waa la tayeynayaa horumar weyn ayaa iga muuqda laakiin waxay u baahan yihin ganacsiyadan koraayo in gacan la siiyo si loo maxaa laha ganacsigan uu noqdo mid la tartami karo ganacsiyada kale adduunka ugu dambeyn taladaada maxaa runtii taladeeda ugu muhiimsan waxay tahay haweenka ganacsiyada soomaaliyeed in loo fududeeyo adeegyadooda ama aqoonsiyada ay ku shaqaysan lahaayeen ugu yaraan laba sanoo kale in loo fududeeyo si ay suuqa u soo galaan maxaa lahay laga fududeeyo maxaa lahay diiwaangelinada shuruudaha laga yareeyo la siiyo maxaa lahaay maalgelin soo ganacsigooda maxaa lahaay u sii hormaro dadkana ay soo dhoweeyaan wax soo saarka dalkeen aan ku faanno iibsanno cunno ku libisanane taas ayaan leenahay wuxuu ku hormari karaa dalka iyo dad kaloo ku hormari karaan ummad walbana waxay adduunka kula tartami kartaa wax soo saarkooda iyo hadday noqon lahayd maxaa la farsamadii gacanta hadday noqon lahayd dalagii beeraha iyo qaybaha kala duwan oo ganacsigeena soomaalidu ka mid yahay
waa tahay weli waxaad la socotaan dhegeysiga barnaamijka bandhiga dhaqaalaha qaybihii dhexe ee barnaamijkana waynu ku guda jirnaa markii ay soo idlaatay madasha waxa ay noo suura gashay in aan la hadalno qaar ka mid ah habeenka hal abuurkooda ganacsi ku soo bandhigay madasha waxa ay u warrameen sacdiye nuur ciid oo ka tirsan himil fm magaceyga waa ayaan ilyaas axmed maxay ahayde waxaan ka ganacsada waa waxyaabihii waddankeena yaalay oo dib loo qurxiyo iyo waxyaabo kale oo aan sameeyo waxyaabihii oo dib loo qurxiyo jeegan oo kale waa la keenaa saan ma ahayn anaa saan u qurxiyey bakeeriyaasha ayagoo saan imaadaan anaa qurxiyey sagbadahoo kale sidoo kale anaa qurxiyo waxyaabaha aan caadi u samayno kuwaan waayo fiyorooyin gacantaa ku sameeyaa kanoo kale waa wax inta la isticmaalay aan dib haddana mar labaad uga faa'iidaysto aan saan ka dhigay wuxuu ka samaysan yahay waa maxayday waxaa laga sameeyaa waa maradii isbuunyo iyo cagcaag qof walba walaa suu isticmaala kaan ahaan markaa sameyna waxaa loo isticmaalaa shoo- far- een, qalabka oo faraantiyaasha hubinada intay kaa kala dhumi lahaa inay meel hal meel kuugu wada yaalaan soo qurux badan Haa, faraantiyaasha lugoxooda alaabta ka dayacmileed oo lagu qurxiyaa waxaa ka mid a dhiile een, masafeen iyo kale anaa sameeyo awal waxaa jirta niman sameeya laakiin hadda anaa- anaa sameeyo guryaha lagu qurxsadaa derbiyadaa la dhigaa Een, idamadii waxaa u taqa- waa idankeena ceelbuur laakiin saanaa u qurxiyaa haa anaa qurxiyey dadka soomaaliya mala ceelbuura laga keenaa Een, dhiilaheenii oo kale anaa diyaariyo waxaa ka mid a muraayadihii oo gabdhaha isku fiirina ayayna shaqad laakiin maanta waxa ma la soo wada qaadi karin waxaa ka mid a sagbadii ayadoo xiran shoobinki waxaadaa saaranaysid Een, walaahi waxaan ku doortay in loo baahan yahay wax baahi taalo waayo waa waa loo baahan yahay waayo waxaan waddankeena hore looguma sameyn waxyaaba la samayn jirin way jireen waxyaaba aan la samayn way jireen waxyaabaha la samayn jiray ragga ay u gooni ahaayeen dumarka ma lahayn waxyaabaha hadda fiyooraha asagoo saana soo gadanay laakiin kan anaa sameeyo fiyoorin anaa sameeyo weelka lagu ridan anaa sameeyo kanoo kale anaa iskale fikirkiisa mashqadaa inaan saan ka dhigo fikirkeeda anaa iskale waxaa igu dhaliyay baahi loo qabo in la qurxiyo wixii labada kun iyo toban laba kun iyo toban sagaalkii may laba kun iyo toban sagaalka ee, bishii sideedaad maya hab online oo ku iibiya xaruna waa leeya
markii hore waxaad filaysay iyo hadda Een, horta waxaan waa wax waddankeena ku cusub weli meesha aan rabay maanan gaarsiinin laakiin waxaan aaminsanahay maanta hadda meeshaan aan taagana haddaan imaaday wixii aan rabay inaan u dhowaa waxaan rajaynaa inaan kasii horumari karo muddadii aa waday caqabado mala kulantay walaahi laba caqabadoodaa jiro By materialkii wad- alaabtii laga samaynayo waxyaabaha qaarkood wadanka mataasho laakiin ayadoo taas ay jirto ah, waxaan ka maarmay inaan aya- wixii aan waayey inaan keliya aan sugo waxay aan heli karaan ka sameeyaa alxamdulilah dhib ma qabo waxaan jeclahay anigoo magaca soomaaliya matalaayo gabdhaha sameeya decorationka oo qurxi ama dib wax u qurxi ama wax bilaabo sameeya ee adduunka inaan ka qayb galo hadduu ilaahay gaarsiiyo waan rajaynayaa waana filanaa magacaygu waa caayish xasan kaay ahna aas-aasaha kambaniga arar fruitis and vegetables company
maxaa kambanigaaga aa ee, uu caan ku yahay oo aad ka ganacsataa Ee, kambaniga waxaa aas-aasay ka Een, wuxuu waxaan ka ganacsadaa qudaarta iyo midhaha Ee, sida aad arkaysaba ee, halkaa kaaga muuqatay bandhiga maanta aan ugu soo qayb galay ee isla qabanayeen Somali Women Business Group iyo Somali Talent Show Een, aad aan ugu faraxsanahay ganacsigan aan bilaabay waxaan rajaynayaa inuu waddanka wax badan ka bedeli doono Ee, uuna ka bedelay ilaa hadda hoteelooyin iyo maqaayadooyin iyo ilaa maxaan dhaha supermarketya aan siinaa qudaarta Ee, hadda waxaan rajaynaynaa insha allah dhowaan in aan sameyno hab online ah inaan ku iibino qudaarta laba qayb qayb sidaan oo kale ah iyadoo xirxiran oo loo isticmaali kara xaafadaha iyo supermarketyada loo isticmaali karo iyo sidoo kale kuwa loo isticmaali karo goobaha shaqada sida tusaale cambo jarjaran oo as fruitis aan u diyaarsan bambaay qaro canab tufaax ani oo mire oo oo waddankeena ka baxo ee, in aan sameyno qofka inaan goobta shaqo u keeno oo online aan ku iibino Ee, aan rajeynaynaa insha allah in wiiga- wiigyada soo socda aan hadda marka sidee u dibisaan xarun ayuu leeyahay hadda waxa uu- haa, xarumo badan oo leeyahay waxay ku taalaa xaruntiisa koowaad boondheere daljirka taasoo ah agagaarka daljirka Ee, waxaa kaloo ku taalaa siinaay generaal daa'uud iyo sidoo kale daarusalaam oo xarunteena weyn ay ku taalo oo halkaas qudaarta aan kusoo dejino Ee, aad u soo dhaweynayaa ee, ganacsatada gabdhaha waan dhiirigelinayaa gabdhaha waxaan ku dhiirigelinayaa inay ganacsigooda horumariyaan ee ganacsi bilaabaan hal abuurkoodan ay ka midho dhaliyaan
waxyaabahan hadda miiska kuu saaran ee, ee, qudaarta ah iyo ee, mirahaba ee, leh qaarkood waxay u baahan yihiin in qaboojiyaal ay helaan meel lagu kaydiyana ay helaan mooskoo kale ku saaran soo oo- oo si zaa'id ibsanaana inta badan beerta laga keenaa meelo lagu bislay u baahan yahay maxaa u adeegsataa marka qay- kaydinta oo oo qudaarta
qudaarta annaga waxaan sameynaa een, waxaan ka keennaa qudaarta wiigii laba jeer camal aa la keenaa si caadiyanbu soomaaliya ee firinjeero waaweyn iyo ma lahan mana isticmaali karno sababtoo ah qudaarta hadda mooskoo kale firinjeer looma isticmaalo taatanba firinjeer looma isticmaalo ee mooska wuxuu u baahan yahay wax cadceedda iyo kuleelka ka ilaaliyo only in aad ku isticmaashid meel qabow ah inaad dhigtid mooska qorshayaal badan uu leeyahay oo annaga arabno inaan ku hormarino askambani ahaan beeraleydana aan tababar u siino aqoontina aan ugu faa'iidaysan maadaama kambanigu ay ka wada shaqeeyaan dad aqoontii beeraha leh wax badan inaan ka bedeli doonno wax soo saarka dalka ayaan ku rajaweynahay tan kale qudaarta waxaan sameynaa qudaarta hadda tusaale markay saan u sijilan tahay markay saan u sijilan tahay in muddo ee bacdan markay ku jirto waxaa laga yaabaa in ay halaawdo ama micnaha iida leh inay iscaburiso ee ku dhasho meeshaas qoyaan iyo wax noocaas ah laakiin qudaarta waxaan sameynaa waa keedinaa sida caadiyan suuqyada kaleentood meel nadiif ah oo xiran iyo mukeefiya ku isticmaalnaa qudaarta markii qofka uu soo dalbado ayaan u sijilnaa subarmarkeedyada meel kasta aan geynaa tan fruutiskan waxaan rajeynaynaa inaa filinjeero waaweyn aan ku isticmaali doonno maadaama iyada ay ka bedelan tahay tan tana adkeysi badan micnaha iyo tan la diyaariyo oo hore laga cunayo isku mid maaha marka waxaan jecelnahay inaan isbedel muuqda waddanku soo siyaadino insha allah waxaan rajeynayaa bulshada soomaaliyeed inay aad u soo dhaweyn doonaan in ay gurigooda iyo goobtooda shaqeeyo ku cunaan fruutiska dalka ka baxa waan ku faraxsanahay inaad wareysiga qaataan kambanigayga dhowr qof aa ka shaqeysa ilaa iyo todoba qof
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himila boqol laba dhibic shan megaartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhowaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamij dowladaha israa'il iyo moroko ayaa heshiis kala saxeixanaya wasiirada arrimaha dibadda ee israa'il iyo moroko ayaa qaadaya tillaabo cusub oo ku aadan xoojinta xiriirka labada dal iyagoo saxiixaya saddex heshiis wax ka yar hal sano kadib markii ay ku heshiiyeen in caadi laga dhigo xidhiirka booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee israa'il yaar labid dhiggiisa maroko uu booqday ninka lagu magacaabo yasir bourita ayaa arbacadii dhalisay in ay kala siyaxdaan heshiis ku aadan adeega hawada ee u dhexeeya boqortooyada waqooyiga afrika iyo dowladda israa'il si loo xoojiyo iskaashiga dhinacyada dhaqanka isboortiga iyo dhallinyarada waxay sidoo kale siixeen heshiis afgarad ah oo ku saabsan samaynta hanaan wadatashi siyaasadeed oo u dhexeeya wasaaradaha arrimaha dibadda ee dalalkan heshiiskan ayaa lagu wadaa in maantaoo khamiis ah lagu soo gabagabeeyo magaalada harbahaad ee caasimadda dalka morocco israa'iil iyo morocco ayaa bishii disembar ku heshiiyey in ay dib u bilaabaan xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka duulimaad ee tooska ah heshiiskaasi oo uu dhexdhexaadinayay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump shirkadda diyaaradaha bowin ayaa duulimaada ka bilowday shiinaha diyaaradda bowin mex ayaa ka soo muuqatay hawada sare ee dalka shiinaha iyadoo shirkadda fadhigeedu yahay maraykanka ay doonayso in ay soo afjarto laba san iyo bar oo ay ka maqnayd suuqyada safarka ee shiinaha shabakadda dabagalka duulimaadka ee flat trader ayaa muujisay diyaarad tijaabo ah oo nooceed u ahaa mex oo ka duushay gegada diyaaradaha ee buduung ee magaalada shangahay markii ay saacaddu ahayd saddex saac labaatan iyo afar daqiiqo oo subaxnimo maalinkii arbacada iyada oo aan la ogeyn halka ay u socoto xilli ay u jeeysatay jihada koonfur bari ee magaalada shangahay bowin waxay sheegtay in ay sii wadi doonto la shaqaynta xeer ilaaliyaasha caalamiga ah markay dhammaystiraan habraacyada ansixiinta ee moodalkan waxayna diideen in ay si gaar ah ugu hadlaan duulimaadka tijaabada ee shiinaha tijaabada duulimaadka kadib xeer ilaalyaha shiinaha ayaa la filayaa in uu soo saaro warbixinta qiimaynta diyaaradda kahor intaaan la bilaabin tababarka duuliyaha ilo xog ogaal u ah arrinta oo aan la magacaabin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee routers qiyaastii soddon shirkadood oo diyaarada ah iyo sidoo kale boqol toddobaatan iyo shan dal ayaa u oggolaaday toddoba boqol soddon iyo toddoba mex in ay ku soo laabato adeegeeda kadib ku dhowaad laba sano oo mamnuuc ammaan ah markii ay gashay shilal shan bilood ah oo kala duwan islamarkaana ay ku dhinteen saddex boqol afartan iyo lix ruux taasi oo gelisay buubin khallaase dhaqaale oo ugu sii kordhay faafitaanka covid nteen oo dunida qabsaday shirkadda amazon ayaa macaamiisheeda siin doonta kun dollar haddii ay badeecada ku xumaato amazon dotcom ayaa ku dhawaaqday in ay sii doonto macaamiisha ilaa kun dollar haddii badeecadda lagu iibiyo mareegta islamarkaana ay dhaawacdo dadka ama waxyeelo u geysato hantida xitaa haddii ay shayga u iibiyey dhinaca saddexaad shirkadda iibka ugu weyn dhinaca internetka ee dunida ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay dawooli doonto qiimaha sheegashooyinka nuucaas oo ay sheegtay in ay ka kooban tahay boqolkiiba siddeetan oo ka imaanaya dukaankeeda iyagoo lacag ka duwanayay iibiyaasha dhinaca saddexaad inta ay u hoggaansamayaan xeerarka amazon dotcom oo ay haystaan caymi saxa siyaasadda oo dhaqangeli doonta kowda sebtembar ayaa lagu shaaciyey barta balooga ee amazon talaadadii siyaasadda waxaa loola jeedaa in ay wax ka qabato cabashooyinka ay macaamiisha ka gudbiyeen ganacsato dhinaca saddexaad ah oo adeegsada suuqa internetka ee amazon si ay u iibiyaan alaabtooda sannadihii la soo dhaafay macaamiishu waxay sare u qaadeen welwelka ku saabsan helidda alaab qaldan been abuur ah ama aanan ahayn moodalka saxda ah ee shirkadda bishii julaay guddiga badbaadada wax soo saarka macaamiisha ee maraykanka ayaa gudbiye cabasho ka dhanaa amazon iyagoo raadinaya in ay kula xisaabtamaan dharka hurdada ee carruurta ee aan buuxinin shuruudaha badbaadada dabka ugu dambeynna sacuudiga ayaa xabsiga u taxaabay laba boqol iyo toddoba shaqaale oo lagu eedeeyey musuq maasuq sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday in la xiray laba boqol iyo toddoba shaqaale oo ku dhowaad dhowr iyo toban ka mid ah ay ku howlgalaan wasaaradaha dowladda komishinka qaranka ee la dagaalanka musuq maasuqa oo loo yaqaano nasaha ayaa ku dhawaaqay qabqabashada goor dambe oo isniintii ah dadka la xiray lama sheegin magacyadooda mana cadda goorta la qabtay qorshaha la dagaalanka musuq maasuqa ee amiirka ayaa bilaabday dabeeqadii labada kun toddoba-iyo toban waxay ka caabisay in uu xoojiyo awoodda dowladnimada xilli hantidii dowladda ay noqotay boqol iyo lix bilyan oo dollar muwaadiniinta sacuudiga ayaa muddo dheera ka cabanaya musuq maasuq baahsan oo ka jira dowladda iyo hantida dadweynaha oo ay luunsadaan ama si xun ay u isticmaalaan dadka leh awoodda guddigu wuxuu sheegay in in ka badan afar boqol iyo lixdan qof baaritaan lagu sameeyey taasna ay keentay in la xiro laba boqol iyo toddoba ruux kuwaasi oo isugu jira muwaadiniin iyo dad deegaan ku ah dalka oo lagu eedeeyey musuq maasuq ku tagnifal awoodeed iyo khiyaano guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan intaan ku wada kulmi doonna barnaamijkan kan xiga sidaasiyo nabadgelyo